الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين maantay oo taariikhda ay tahay lixda bisha koob iyo tobanaad kun afar boqol soddon iyo labo waxaa ilaahay subxaanah wa tacaalaa mujaahidiinta xaraka sal mujaahidiin uu waafajiyey inay dharbaaxo dhabarjab ah ku dhuftaan gaalada iyo kuwa acwaanta u ah ama garabka u ah cadowshaqaystayaasha murtadiinta ah dharbaaxo runtii la dhihi karo waa mid qaasimo ah oo dhabarka jebinaysa dharbaaxadan awalan waxay u tahay runtii digniin cid kasta oo islahayd waddankii waa qabsateen ee si fiican gacmaha uga buuxsada islahayd waxay u tahay runtii digniin waxay digniin u tahay kuwa waswaaska iyo balaayada qaba oo waxa weeye gaalada dabadhilifka u ah ee islahaa mujaahidiintii xamar waa ka baxeen iyadana waxay u tahay runtii digniin in maantay meeshii umuucdooda ahayd ama bartankooda ahayd oo ay deganaayeen wixii ay ku sheegeen ee wasaarada u yihiin ay ku sheegeen ay deganaayeen in maanta mujaahidiinta ay u suurta gashay inay halkaa ay ku beegsadaan waxay runtii digniin u tahay gaalada magacyada kala duwan sheegata ee waddanka ku soo qulqulaysa ee rabta inay kala boobaan ummaddan muslimka ah khayraadkeeda iyo wanaaggeeda ay kala boobaan dhulkeedana ay googoostaan waxay u tahay digniin in runtii inta ay mujaahidiintu nool yihiin aan waddankaa nin qabsadahay uusan ku ladi doonin hurdo fiicana uusan seexa doonin malakamaydna iyo mowdna dhammaantood inshaa allahu uu halkan ku sugi doono ee lagana qaadi doono iyagoo bakhtiya ama waxa weeye iyagoo dhintay ama dhaawaca waxaa marka camaliyadaas madaan faahfaahin oo runtii ay ahayd waxaa mujaahidiinta u suurta gashay markay saacaddu shan saac iyo labaatan meelaha ay ku beegnayd in runtii meel muddo dheer ay istilaac ku haayeen oo ay maxayhaday baarid badan iyo waxa weeye istikhbaar badan lagu hayay inay maanta ay soo dhammaatay maantana ay u suurto gashay in guutada istishaadiyiinta ee xarakada sal mujaahidiin ay halkaa la beegsadaan baabuur nooca xamuulka ah oo waxaa weeye ilaahay jalla wacalaa uu u fuudeeyey inuu meeshii loogu talagalay uu dhexdeeda istaago sitayna runtii wixii cadowga ilaahay subxaanah wa tacaala lagu baabi'in lahaa meesha uu beegsaday ee intaa mujaahidiintu ay aad uga fekerayeen waxay ahayday meesha lagu magacaabi jiray hargaha iyo saamaha halkaas oo waxaa weeye u ahaan jirtay qoladii hore ee cabdiqaasim wakhtigiisii maleesiyaankii u ahaan jirtay ka dhigteen meelaha bankiga ay ka dhigteen haddana ay deganaayeen wasaaradaha qolada riddada halkaa waxaa ku sugnaa wax ka badan ay ku sheegeen iyagu sideed wasaaradood inay deganeeday waxaa deganaa mukhaabaraadkooda iyo waxa weeye kooxaha sirdoonkooda b i s waxaa la midka ah waxaa deganaa waxa weeye kooxo kala duwan oo calowshaqaystayaala oo gaalada hay-adaha waddankai mid ku xiran waxaasoo dhan meesha ayaa waxay u heda bartalis iyo indilaaq mujaahidiintu runtii muddo dheerdheer oo aad u dheer ayay muraaqabaynayeen xaaladooda ay la socdeen maantana waxay gaareen hadafkii ilaahay jalla wacalaa waa u barakeeyey fadliga ilaahay subxaana wa tacaala iyo mannadiisa galladiisa ayayna ku gaareen meeshii ay rabeen halkaa oo sida wararka hordhaca ay noo sheegeen inay ku halaagsameen wax badan oo ka mid a kuwii sheeganaya inay wasiirada yihiin kuwa sheeganaya xildhibaano kuwa sheeganaya waxa weye shaqaalihii wasaaradaha shaydaan inay ahaayeen b i s iyo kuwa maxay ahday sirdoona oo loo waday waddamada afrikaanta qaar ka mida waxaasoo dhan meesha ku urursanaa in ilaahay jalla wacalaa uu ku halaagay dhimashaduduna ay boqol ay ku dhowdahay waxaan ilaahay jalla wacalaa uga mahad celinaynaa waafajinta uu waafajiyey mujaahidiinta in ay runtii maxay ahday cadowga dhabarka ay jabshaan oo waxaa weeye beentii iyo khiyaanadii iyo kedbigii ay isku qancinayeen oo isu sheegayeen inay waddanka qabsadeen xarka sal mujaahidiin ay waddanka isaga baxday inay maanta ay tahay sadar muuqda su'aal ka dhan oo waxa weeye inaan la isweydiinayn maanta kadib xarka sal mujaahidiin ma baxday mise waa joogtaa inay joogto nambar afar insha allahu tacaala marka sidaasoo kaleeta waxaan u mahad celinaynaa guutadii istishaadiyiinta ee halkaa maxay ahday gaalada maxay ahday ku samaysay dhabarka ka jebisay qaasimada u geysatay iyagana waxaan leenahay dhammaan guud ahaan saan ku nahay xarka shaal mujaahidiin jazaakum allahu khayra aljazaa ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka abaalmariyo wanaaggaas iyo khayrkaa islaamka u samayseen iyo cadowgaa aad naafayseen sidoo kaleeto waxaan ilaahay jalla wacalaa aan uga baryaynaa inuu shahaadadiisii ka aqbalo walaalkay shaadiyadaas galay oo la dhaho ee bashaar cabdulaahi nuur oo ka mid ahaa raggii maxay ahaday dhallinyarada ahaa ee muqdisho wax ku bartay ee waxa weeye reer muqdisho ahaa oo ilaahay jalla wacalaa maanta uu qadaray inuu cadaga dhabarka jebiyo asbaabna ilaahay subxaanahu wa tacaala uuga dhigay waxaan ilaahay jalla wacalaa uga baryaynaa in shahaadadiis ilaahay ka aqbalo in ilaahay jalla wacalaa fardows alaclaa uu geeyo cadowga iyo asagana insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa uu baabi'iyey isaguna inaysan naar ku kulmi doonin maxaa yeelay kaafir iyo ninkii dilaahay naar kuma kulmaan ilaahayna jalla wacalaa waxaan ka baryaynaa acmaasheen oo dhan inuu ikhlaas iyo nooga dhigo isaga dartii wejigiisa waxaan ula jeedno waxaan marka inta ugu rabaa inaan ku daro dadka muslimiinta ah guud ahaan inaan runtii aan u sheegno in xamaraadka iyo darawaadka gaalada lala beegsanayo biidn illahi tacaala ay noqon doonto mid mutataaliya oo isdaba joogta oo waxaa maalin ka dambaysa insha allah soo badan doonta saacadaha iyo waqtiyada soo socda sii darsan doonta marka waxaan ugu bishaarayna horta awalan inay gaalada insha allah la kulmi doonto dhibaato aad iyo aad u ballaaran waxaan iyagana aan uga naseexaynaynaa runtii ma jeclin qof muslim ah oo ahlu tawxiida haba yaraatee xagatini inay gaarto ma jeclin hadafkeennuna waxaa weeye cidda aan la dagaalayno oo aan beegsanaynahay waxa weeye waa gaalada iyo murtadiinta iyo inta raacsan ee u ah garabka iyo caanada u ah intaa weeye intaannu beegsanayno maadaama marka aanaan jeclayn qof maxeeda muslim oo ahlu tawxiida oo waxa weye dadka muslimiinta ah shacabka ah inay haba yaraatee xagatini gaarta aanaan jeclayn waxaan leenahay meelaha ay isugu yimaadaan nimanka iyaga ah ama wasaaradaha lagu sheego ama wakaaladaha lagu sheego ama xerooyin ciidan ha noqoto ama waxa weeye magacee rabtaha loo bixiye xitaa nin keligiisoo iyagaa gurigu degayab ha noqotee in laga fogaado inta laga fogaan karo oo waxa weeye aad iyo aad looga dheeraado maxaa yeele cadowgaa darbada ku dhacda waxa weeye inay iyagu idinka aarsadaan iyo waxa weeye maxay inay idin dhibaateeyaan hadhow gadaal dambe intaba waa ka suurtowdaa marka waxaan leenahay aad iyo aad in looga fogaado horena waa u sheegnay haddana waa u sheegayna waxaana sabab u ah waxaa weeye jacaylka iyo aan u qabno dhimrinta iyo naxariista aan u qabno dadka walaalaheena muslimiinta inay wax gaaraan haba yaraato ilaahay jalla wacala ayaan mahad celinaynaa cadowgana insha allah waa sii baabi'i doonaa ilahayna waxaan ka baryana inuu noo dhammaystiro wa sala allahu wasallam wabaarak cala nabiyina moxamedin wacala alihi wasaxbi wasallam ajmaciin
waa idaacadda alfurqaan su-aal haddaan ku weydiiyo dowladda kumeel gaarka waxay sheegeen in arday ay ku jireen dadka maanta ku geeriyooday weerarkii xarunta wasaaradaha ka dhacay maxaad ka leedihiin waxaan ka leenahay horta mujaahidiintu meesha ay weerarayaan laguma weeraro si maxay ahada keda ah ama si sudfo ah oo iska boobsiisa laguma weeraro waxaa weeye muddo dheer ayaa laga shaqeeyaa waxaa weeye istidlaac badan iyo istikhbaar badan ayaa la geliyaa meesha iyo saacadda uu gelayo ee ninka shaqadaa fulinaya waxaa weeye waxaa ka horreeya istikhbaaraadka u sheegaya cidda meesha ku jirta iyo sida ay kala yihiin iyo waxa ay yihiin marka waxaan leenahay hadalkaasi waa hadal ay ka dhigteen marmarsimo markii koowaad iyo markii labaadna aan ahayn markii xalano bartankiisa lagu qarxiyey waxay lahaayeen shacabaa ku baaba'ay waxaan rabaa dadka inaan xusuusino waxaa la yidhi beelow nin dheer iyo nin dhintay ayuu markhaati u qabsadaa hadda afar maalmood ka hor waxaad ogeedeen ardada ay sheegayaan inay dekadda ku ballamiyeen dekadda markay isugu tageenna ay soo xabadeeyeen maxayday rasaas indhaha ka gelsheen kadibna ay idaacadda wasaaraddan hadda ay sheegayaan ee waxbarashada ay ku tilmaameen idaacadaha ay ka hadashay oo ay dhaheen ardadii la qaadayo waa dhammaadeen wax dambe oo la qaadaayo ma laha haddii arday la qaadaayana innagaa soo sheegi doona ayaa iyaga dheheen iyagii marka shalay dhahay arday la qaadaa ma jirto oo waxa weeye ardadii waa la joojiyey maanta haddana markay dhibaatadu ku dhacday waxay sheegteen inay marka arday ay tahay maxay ahda waxa meesha ku baaba'ay waxaan leenahay taa waa borobagaan waa rabeen meesha waxa ku baaba'ay waxay nimanka iyaga u shaqaynayay hadday ahaan lahayn wasaaradahooda ku sheeganayay wasiiradii ku-xigeen wasiir ku-xigeenada ku sheegeen hadday ahaan lahayn b i s ta iyo sirdoonkoodii iyo wixii la midka ahaa inta ayaa meelaha ku baaba'day waxaan leenahay arday meesha ku sugnaadna annagu ma ogin istidlaac fara badan iyo waxa weeye juhdi badana lagu bixiyey cidda meesha ku jirta in la ogaado ardayna kuma jirinin sida anagu aan maxayd ku xaqiijinay marka waxaan leeyahay warkaasi waa borobagaan iyo been abuurkoodii hore weligood morsiba ka dhigi jireen waxa ay sheegteen waa khusuusasaa sheegaysa waxa ay sheegteen in keyaatiya arrinta marka uu ka dambeeyey asagu taa waxay la mid tahay arday ayaa meesha joogtay iyo ninkeeyateed waa isku mid waxaan leenahay ninka camaliyadaa galay ma qarinayno waxaa weeye wax uu ilaahay subxana wa taala ugu dhowaaday waxaan leenahay ninka waxaa la yidhaha bashaar cabdulaahi nuur waxaa nin reer muqdishaa oo la yaqaano oo cid maxay ahaaday laga qarinaya aysan jirinin wuxuuna difaacaya waxaa weye diintiisii iyo dalkiisii iyo dadnimadiisii ayuu difaacaya marka waxay la mid tahay ninkaasi waa keeyaati waxay la mid tahay ee waxaa weeye waa arday oo kale la mid tahay waxa meesha ku waabaay